halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban hirka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subaxnimo axada oo bisha febraayan ay tahay koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddanna saaka iyo caalamkana wadajir waxaa halkan idinkagala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
forumkani wuxuu ku sahaabsan yahay markii aanu aragnay baahida ka jirta xagga tamarta shir aanu ku qabanay nairobi sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxay naga dalbadeen power combaniyada iyo dadka local in loo qabto shir aad u lafagura si loo dablo baahida tamarta ee jirta oo waddanka gudihiisa kaasi waxau ahaa cabdikariim jirde goolle oo ah madaxa hay-adda shuraako ee somalilan oo ka hadlaya shirweyne ka furmay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin daneeyayaasha horumarinta tamarta cusboonaata ee deegaanada soomaalida oo lagaga wada hadlayo sidii loo heli lahaa koronto tayaysan oo jaban waraysi ayaanu idinka haynaa waxaad kaloo dhegaysan doontaan qayb kale oo ka mida wafdigii ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee nairobi ee jomo kenyatta oo lagu wado in saaka ay ka dulaan halkaasi oo ay gaaraan dalka turkiga oo ay ku sii jeedeen sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxda dalalka etoobiya masar iyo suudaan oo ka wada hadlay arrimaha webiga niil iyo biyo-xidheenka etoobiya ay dhisanayso sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
xogayihii hore arrimaha dibadda ee dalka maraykanka hillary clinton ayaa ku guulaysatay isreebreebka tartanka doorashada madaxtinimo ee dalkan maraykanka ee gudaha xisbigeeda dimuqraadiga markii ugu horreysay gobolka galbeedka ku yaallay nevada oo xisbigeeda gudihiisa loogu kala codeeyey mrs clinton ayaa waxa ay ka badisay musharaxiinta kale ee dhigeeda ah ee xisbiga ay ku wada jiraan ee vermont iyo senator bernie sanders iyadoo heshay konton iyo labo boqolkiiba cododkii la tiriyey waxaa sidoo kale baritanka xisbiga jamhuuriga dhexdiisa gobolka south carolina isna ku soo baxay maalqabeenka musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga donald trump iyadoo uu ku haray isreebreebkaasina jeb bush oo horey usoo noqday gobatoorihii gobolka florida
jabhadda ugu weyn mucaaradka suuriya ayaa shaaca ka qaaday inay ogol yihiin xabad joojin buuxda jabhadda ayaa shuruud ka dhigtay in marka hore ay diyaaradaha dagaalka ee ruushku ay joojiyaan duqaynta joogtada ah ee la beegsanayaan mucaaradka suuriya jabhadda ayaa sidoo kale shuruud ka dhigtay in ciidamada militariga ee dowladda suuriya ay hakiyaan weerarada ay la beegsanayaan aagga u dhow xuduudda suuriya iyo turkiga laakiin ruushka ayaa hore u sheegay inaanay joojin doonin weerarada ay la beegsanayaan kooxaha ay ugu yeedheen argagixisada xitaa haddii lagu heshiiyo xabajoojin caalami ah dhinaca kale maraykanka ayaa hore u sheegay in badiba duqaynta ay diyaaradaha ruushku geystaan ay yihiin kuwo lala beegsado mucaaradka qunyar socodka ah ee aan lala beegsan kooxaha xagjirka ah ee argagixisada guddiga doorashooyinka ee waddanka uganda ayaa hogaamiyaha dalkaasi ee yuweri museveni waxa ay sheegeen inuu ku guulaystay doorashadii khamiistii waddankaasi ka dhacday iyadoo xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasina ay diideen natiijada oo ay ku sheegeen inay ahayd mid lagu shubtay guddoomiyaha golaha ama xisbiga la magac baxay f d c ee halkaasi mugasha muto ayaa isna waxa uu doorashadaasi ku sheegay inay ahayd natiijadeeda mid aanan lagu kalsoonaan karin
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a kadib markii xalay la sii daayey wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharbaarke oo muddo saacado ah shalay lagu xayiray garoonka diyaaradaha ee jomo kenyatta ee magaalada caasimada nairobi ayaa waxaa la filayaa in goordhow iyagana la sii dayn doono xubno kale oo wafdigaasi ka mid ah oo isugu jira xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno arrintan iyo sababaha keenay ayaa waxa aan ka waraystay yaasiin ciise wardheere oo waryaheena magaalada nairobi
sidaas aad la socoto xalay ayaa la ogolaaday afar saacadood ilaa shan saacadood markii ay ku sugnaayeen garoonka jomo kenyatta international airport wafdigii lixaadka lahaa ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharbaarke inay u gudbaan dhanka iyo wadanka turkiga magaalada istanbul oo halkaa shirweyne soomaalida ay leedahay halkaa uu ka furmayo iyadoo qeybo kale oo kamida dadka iyaguna u socday shirkaasi ee aan diyaaradda hore la socon oo markii hore loo ogolaaday inay nairobi galaan balse aan arrimo dhinaca farsamada lagu sheegay markii dambe iyadana lagu hay garoonka ilaa iyo waaberiga oo iyaguna ay u ababaxayaan isla shirkaas oo shan iyo labaatanka bishan ka furmaya magaalada istanbul marka dhammaan wafdigii ma lasii wada daayay qaybna waa qaybtii ra-iisul wasaaraha oo xalay habeenimo ayay u ogolaaday wafdigii diyaaradii u timid ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid shaqaalihii iyo qaar ka mid a xildhibaano iyo wasiiro iyo weliba qaar ganacsatada soomaalida oo shirkaa ka qayb gelaya halka qaybtii dambena goor dhow oo waaberiga haatan ay ka ambabaxayaan magaalada nairobi iyagoo ka qayb gelaya shirka istanbul waa tahay ma la xidhiidhay marka kuwa iminka ku xaniban gudaha airboortka ee bixi doona waxaa la xiriiray safaaradda soomaalida danjire jamaal maxamed xasan oo ii xaqiijiyey in wafdiga ra-iisul wasaaraha markii horeba ay ku sugnaayeen v i b da meesha marti sharafka loogu talagalay iyo weliba wafdiga kale iyaguna markii hore la rabay inay magaalada galaan oo diyaaradda waaberigii baxaysa ay raaci lahayn balse dhammaantood lagu soo wada celiyey isla markaana ay wax dhibaata ah oo badan aanay jirin hase yeeshee arrimo uu igu soo gaabiyey inay tahay arrimo dhinaca farsamada ah hase yeeshee qaar ka mid a xildhibaanadu aad ayay cabasho arrintaa uga muujiyeen sida cabdullaahi jaamac oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka iyagu gelinka hore ee saaka u ambabaxaya turkiya oo sheegay inay tahay arrin xagga xiriirka labada wadan xumeyn karta baarlamaanka soomaalidana ay gaarsiinayaan maadaama dad fara badan oo soomaalida ay aada u soo dhaweysay oo kenyaani ay ka shaqaysaan soomaaliya wax dhibaataana aan loo geysan wax faahfaahinama laga bixiyey sababta keentay arrintan ilaa iyo haatan dowladda waddanka kenya kama aanay hadlin marka laga reebo inta kooban ee safiirka soomaalida ee ee danjire jamaal oo runtii isagu gelinkii hore ee gelinkii dambe ee shalay xalay iyo weliba waa berigii saakaba isagu halkaasi taagnaay ee la xiriiraya dowladda waddanka kenya iyo wafdiga oo sheegay inay arrintaasi lagu soo ururiyay inay tahay cilad xagga farsamada ah oo gaadiidkii iyo diyaaradihii sida tooska turkiga ku keeni jiray ilaa iyo intii toddobaadkeenu kasoo gudubnay weeraradii diyaaradda daala loo geystay ay hakiyeen duulibaadyadii ay caqabad markaasi ku noqotay isku socodkii sahlanaa ee turkiga diyaaradihiisa la joojiyey arrimo dhinacaasi farsamada oo wafdigii aanu hal mar wada bixi karin oo ay mitana faransis kusii noqonayaan khaliijka meelo kamid a kadibna ay istanbul u duulayaan waxaan ahayn oo kale lagama soo saarin ma laga yaabaa yaasiinow arrintan inay saamayso soomaalida kale ee ka imanaysa muqdisho ama gudaha soomaaliya ee u socota nairobi run ahaantii howlaha dhinaca nabadgelyada iyo hay-adaha amniga ee waddanka kenya ayaa horey u sheegay in aad loo adkeynayo garoomada iyo meela xuduudaha laga soo galo ilaa iyo bishaynu kasoo gudubnay weerarkii ciidamada waddanka kenya ee magaalada eelcade lagu qaaday oo markaasi meelaha qaarkood warbaahinta ay qoraysa in dowladda soomaalida iyo dadka deegaanadaasi ku dhaqani ay u faragodayeen ama ay wax ka ogaayeen weeraradaasi oo laga yaabo in ay adkayso isku socodkii xiriirka walow ciidamo fara badan oo kenyaana ilaa labadii kun iyo koob iyo tobankii ay joogeen koonfurta meelo kamid a gaar ahaan kismaayo iyo gobolka gado oo ay dagaal kula jiraan dhaqdhaqaaqa al-shabaab horena madaxweynaha waddanka kenya uhuru kiyata uu sheegay in aanay marnaba kasoo baxayn ilaa soomaaliya ay lugaheeda isu taagto haddana saameynteeda ayay yeelan kartaa marka la eego dadka faraha badan ee inta badan transitka ama hakashada nairobi ku geli jira ay dhici karto qaar kale inay sidaasi oo kale la yidhaahdo garoonka ku sugnaada ilaa inta ay safarkooda sii wadanayaan ugu dambeyntii xildhibaanada aada la xidhiidhay xalay ee ku sugnaa gudaha eerboorka ee saaka ka bixi doona ma kaaga warrameen xaaladoodu see tahay xaaladoodu waxay yidhahdeen waxaanu ku sugannahay mar aan la xiriiray qaar kamid a d i d da meesha sharafka loogu talagalay aysanin ee baasaboorradii markii hore iyo waxyaabihii kale ee dalkugalka ahaa ee laga ururiyey iyo boorsooyinkoodii oo transitka ama meelaha lagu gudbiyo diyaaradaha kale lagu sii gudbiyey oo qaarkood ay ka cabanayeen in dharkii ay muqdisho kala yimaadeen ay weli xiran yihiin haddana meel wanaagsan oo ammaana oo ay markaasi marti sharafta meelaha lagu hayo oo v i b da inay ku sugnaayeen bay ii sheegeen qaar ka mid a xildhibaanadan xalay la xiriiray aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o e da nairobi yaasiin ciise wardheere oo khadka telefoonka igu ramay halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o e
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal idilkiinba magaalada hargeysa waxaa ka furmay shirweyne ay wada leeyihiin daneeyaasha horumarinta tamarta cusboon naata ee deegaanada soomaalida taasi oo lagaga hadlayo sidii loo heli lahaa koronto tayeysan oo jaban iyada oo la adeegsanayo tamarta cusboonaata ee loo yaqaano renewable energy haddaba shirkan oo ay ka soo qayb galeen shirkadaha korontada rugaha ganacsiga ee somalilan puntland iyo gobolada koonfurta iyo kuwa dhexe ee soomaaliya iyo qaar ka mida dowladaha dane ee arrimaha tamarta ayaa waxa uu ka dhacay hargeysa gudoomiyaha waa gudoomiye cabdikariim jirde gogol google iga raalaada dhegeystayaal waa google oo ah madaxa hay-adda shuraako ee somalilan ayaa u warramay wariyaha v o e da ee hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac forumkani wuxuu ku sahaabsan yahay markii aanu aragnay baahida ka jirta xagga tamarta shir aanu ku qabanay nairobi sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxay naga dalbadeen power combaniyada iyo dadka localka in loo qabto shir aad u lafagura si loo dablo baahida tamarta ee jirta oo waddanka gudihiisa markaa shuraako oo kaashanaysa wasaaradda tamarta ee somalilan iyo stakeholders badan oo ka mid yihiin welbanka power combaniyada waay cabdikariin markaynu ka hadlayno tamartu way dee noocyo badan tahay dadweyne kala duwan iyo weliba ganacsiyo kala duwan iyo qaybo kala duwan iyo hay-ada kala duwan baa ku jira yaa ka qayb gelaya ka qayb qaadanaya shirkan shirkan waxaa ka qayb qaadan horta ugu horreeyey sen sheegay kambaniyada ama shirkadaha electrica dhalya axiiseynaya weliba inay ku daraan diesel generationkii amba powerka ka dhalinayeen petrolka iyo dieselka inay ku daraan tamarta cusboonaata oo sida cadceedda laga dhaliyo ama dabaysha laga dhaliyo ee aad u xiiseynaya ayaa kasoo qayb waxaa kasoo qayb galay hay-ada caalami ah oo ka mid yihiin welbanka waxaa kasoo qabay donors ama dadkan caawiya sida ka mid yihiin dowladda ingiriiska iyo sweden marka all this waxay aad u xiiseynaysa sidii loo kobcin lahaa tamarta si marka kaas waxaan ogaana haddii tamarta wax laga qabto oo tamar jaban ay helaan shirkadihii inay iyaguna markaa shaqo abuurayaan oo ay ballaaranayaan oo dadkiina helayaan tamar jaban tamartoo kale waa laga hadlaa inta badan waxaa la yidhaha tamarta noocyada imika aad soo tilmaantay baa la heli karayaayo ee dee waddankii yaalla shirkan muxuu ka tari karayaa qiimihii dhinaca tamartooda bulshadii qaali ku ah oo noloshii taabanaya oo qiimihii aada ugu badan yahay muxuu ka tari karayaa ha wuxuu ka tarayaa waxaan isu keenay dad saan ku sheegay dadkii maalgashiga xiiseynayay dadkii khubaraan keennay kambaniyadii laftoodii marka haddii markay kambaniyada ay ku daraan kole marka hore waxay u baahanayaan investment investmentkana ma jabna marka hore laakiin long termka ama muddada fog waxay way jabinayaan iyaguna markaa mar kuskooga hoosu dhaco ay isticmaalaan cadceeddii ama dabayshii ay ka dhaliyaan electricitygii iyagana waxaa yaraanaya kharashkoogi marku kharashkooga yaraado dadkii isticmaalayay ama business isticmaalaan ama guryaha ku isticmaalaan iyagana wuu ka jabaya sinimka ognahayba hoos buu dhacay bricekii qiimihii electricitygu twenty percent baa hoos loo dhigay maalmada hargeysa marka waxaan filaynaa futureka haddii lasii isticmaalo cadceedda iyo dabaysha taasna inay keento inay keento inuu sii jabo ma garanaysaa electricity amba amba korontadii shuraak ahaana shuraako hay-addan qabanqaabisa shirka waa hay-ad maraykan oo degan gobolka colorado oo non profit ah marka goolkayga ama ujeedadu wax inaan ku xidhno maalgashi businessadii localkaha si iyaguna markaa shaqo abuuraan shaqa abuurkaasina u qayb qaato nabadii iyo stabilitygii marka waxaan uxiiseynaa tamarta mar haddaan businessadii la shaqaynayno haddii businesska uu tamar jaban helo isna markaa uu kobcaya shaqo abuuraya way hadda markaa dee shirkado kala duwan oo dhinaca korontada siyaa jirta bulshada qaarkood hadda waxayba ku tallaabsadeen inay tamarta la cusboonaysiiyo amaba la cusboonaato ay isticmaalaan oo kale waxa la yidhaha hybrid system oo cadceedii oo iyo maxaan ku idhahdaa mashiinadii oo isu jira qaarkoodna ay tamartii uga wada guureen bayaduna iyo laftarkooga qaabkaasi ay ku fikirayaan inay u isticmaalaan n markaaba waad caawinaysaan oo maalgelin mala raadinaysaan inay iyagii sida ay u gaari lahaayeen ujeedadaas ha ujeedada waa inaanu maalgelin raadino waanu runtii qaar ka mid a already waan ku xidhnayba maalgelin waa kambaniya loo kala markaa imika aad baa imika weliba xagga solarka waddankeenu aad buu u xiiseynayaa oo kambaniya badan baa bilaabay inay solarkii keenaan imika burcoo kale heco waxay rakibeen one megawatt solara laascaanood waxaa la rakibay two hundred and fifty kilowatt solara bekoo kale two point five kilowatt ayay ku rakibeen 25 megawatt bay ku rakibeen muqdisho marka kambaniyadii ugu jiraa daarashikaas imka u socda markaan waan la raadinaynaa iyagana investment iyo maalgashi si markaa ay sii kobcaan marka haddii electricitygu jabo marka dadkiinu ka faa'iidayan energy amaba dhinaca tamartoo kale dee bulshadii marka laga hadlayo waa lagu fikiraa inta badan kulamo noocan oo kalea waa la qabtaa waa la isugu yeedhaa khubaro iyo weliba dad inta badan aqoon iyo waayo aragnimo dheer u leh dhinaca tamarta la cusboonaysiiyey iyo weliba qaabkii loo bedeli lahaa loo gaari lahaa kuwaas oo kale hadda marka la leeyahay tamartaas waa la cusboonaysiinaya ama waa la wadaya aqoontii baa loo baahan yahay iyo khibradii iyo dadkii aqoonta lahaa iyo ku dhicitaankii iyo midayntii shirkadaha iyo shuruucdii loo sameynayey iyo taasi maanay intay maqan tahay maanay tani adkeyn in la gaadho imankaa tilmaamaysa taa lafteeda runtii shirka waanu kaga hadlayna xagga skill workforceka amba shaqaalaha iyo khibradda ay leeyihiin survey baanu ayaanu qaadnay dhowaan aanu kambaniyada wareysanay electricityga marka waxaan ogaanay inuu gaab jiro xagga skillka marka labada cishee dambe shirka waxa workshop yaa la samayn doonaa la train garayn doono in eh, local engineerska marka runtii waxaan doonaya laga- lagaga hadlo la discuss gareeyo gaabka jira xagga iskilka den markaa sidii loo tus- eh, donorskii iyo eh, dowladdii loo tuso in gaabkaasi jiro markaa wax laga qabto waa runta yani maalgashi keliya ma daboolay baahidii waa in la helaa shaqaalihii ka shaqaynayey ee lahaa xirfadda marka gabagabada waxaa laga soo saari doonaa een, qodobo ka hadlaya een, eh, xaaladda tamarta ee bulshada cusboonaata dabcan afar cusub shirku socon doona maantu bilaabmay een, eh, february een, 20 wuxuu dhammaan doona insha allah 23ga een, markuu shirku dhammaado wax- waxaa laga soo qaad- laga saari doona recommendations iyo qodobo wax ku oola oo wuxu tara eh, tamarta een, cusboonaata ama tamarta guud ahaanba ee waddanka cabdikariim jirda gool leh oo isagu ah madaxa shirkadda shuraaka ee somalilan u warramaya wariyahayaga cabdixakiim maxamuud shirwac
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a madaxda dalalka etoobiya masar iyo suudaan ayaa ka wada hadlay arrimaha webiga niil iyo biyo-xidheenka etoobiya ay dhisanayso shirkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada sharmasheekh ee dalka masar faahfaahinta warkan waxaa qaahira kasoo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni
madaxda dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya ayaa shir ku yeeshay magaalada sharmal sheekha ee waddankani xili halkaasi maalintii shalay uu ka furmay shirweynaha maalgashiga qaaradda afrika ee sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka kulanka ay yeesheen madaxweynaha masar cabdulfataax al siisi madaxweynaha suudaan cumar al bashiir iyo ra-iisul wasaaraha dowladda ethoobiya xeelo maryam ayaa qayb ka ah kulamada guddiga saddex geysoodka ee lagu xalinayo muranka biyaha webiga niilka madaxda dowladahaasi ayaa isla gartay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dhaqaale ee saddexdaasi waddan bayaan ka soo baxay kulanka madaxda dalalkaasi ayaa lagu sheegay in la ilaaliyo xiriirka soo jireenka ahi ee dhinaca taariikhda iyo dhaqanka ee ka dhexeeyey dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya waa in la ilaaliyaa danaha shucuubta saddexda waddan ee jaarka ah waa masar ethoobiya iyo suudaan taasoo aan ku ekeen keliya masaalixda dhinaca biyaha webiga niilka ee ka dhexeeya dowladahaasi ayaa lagu yidhi war murtiyeed ka soo baxay kulanka ay yeesheen cabdulfataax al siisi al bashiir iyo xeele maryam hogaamiyaasha saddexdaasi dowladood ayaa muujiyey sida daruuri ay u tahay in la abuuro iskaashi istaraatiiji ah oo ku salaysan kalsooni iyo ixtiraam si loo wajaho dhibaatooyinka hortaagan shucuubta dalalka masar suudaan iyo ethoobiya afhayeenka madaxtooyada masaarida al sayid calaa yuusuf ayaa farta ku fiiqay in la dhisay guddi ka kooban saddex qaybood oo ka shaqaynaya horumarinta iyo xoojinta xiriirka dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo bulshada gabagabada bayaanka ka soo baxay shirka ay yeesheen madaxda dowladahaasi ayaa lagu sheegay in wasiirada umuuraha dibadda ee dowladahaasi loo xil saaray kasoo shaqaynta barnaamij lagu abuurayo iskaashi ay yeelanayaan dowladaha ku murunsan biyaha webiga niilka shirka hogaamiyaasha saddexdaasi waddan ayaa imaanaya xili wasiirka macdanta iyo biyaha ee dowladda masar maalintii jimcaha uu sheegay in bishan gudaheeda dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya ay saxiixi doonaan heshiis kama dambays ah oo ku saabsan biyo-xireenka webiga niil kaasoo in badan soo jiitamayay dowladda masar ayaa walwal badan ka muujisay biyo-xireenka webiga niilka ee dalka ethoobiya waxa ayna u aragtaa mid saameyn weyn ku yeelanaya saamiga masar ay ka hesho biyaha niilka laakiin dowladda ethoobiya ayaa marar badan ku celcelisay in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumar ah oo aan wax saameyn ku yeelan doonin dowladaha hela qulqulka biyaha niilka sida masar iyo suudaan dhinaca kale magaalada sharmal sheekh ee dalka masar ayaa ka socda shirweynaha maalgashiga qaaradda afrika kaasoo ay kasoo qayb galeen tiro ka mid ah hogaamiyaasha dowladaha afrika iyo hay-ado aan dowli ahayn shirka maalgashiga qaaradda afrika ee sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gabagabeeyo magaalada sharmal sheekh ee waddankani kaasoo ay kasoo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda afrika iyo shirkado ganacsi oo maxalli ah حسين سحنوني في او اي خاهره
in ka badan afar kun oo qof oo u dhashay dalka ciraaq iskana dhiibay dalka fiinland ayaa go-aan waxa ay ku gaareen in ay ku noqdaan dalkooda hooye ciraaq dadkan ayaa badankood waxa ay sheegeen inaanay ku noolaan karin cimilada qabow iyo barafka badan ee fiinland kooxdii ugu horeysay ee boqol iyo saddex qof ah ayaa toddobaadkan gaaray dalka ciraaq iyadoo kuwo kalena ay ku xigi doonaan haddaba si aan faahfaahin uga helno arrinkaasi waxaa wariyahayaga xuseen barre aadan oo stuudiyaha ugu weriye uu ka wareystay weriye nadiifa cali shidoor oo iyadoo weriye ku sugana finland
aada umahadsantahay xuseen waa sax in ay jirtay fligtkii ugu horrey ama diyaaradii ugu horreysao dad qaxootiyaha ku celisa dalka ciraaq waxaan ahayd sideed iyo tobanka bishan aynu ku jirnay febraayo sanada labada kun iyo lix iyo tobanka dadka waxay inta badan iyagaa go-aansaday inay dib u laabtaan wadankooda ku laabtaan iyadoo ay ku jireen qaar ka mid ah iyaguna oo diidman la siiya kadibna go-aansaday inay naqdaan laakiin qof lagu qasba ma jirin guud ahaan waa imise markaa ciraaqiyiinta go-aanka ku gaadhay inay dalkooda ciraaq ku noqdaan waxyaabaha ay qorayaan warbaahinta waddankan finland waxaa la sheegay ilaa iyo afar kun oo u badan dad ciraaqiyiin inay go-aansadeen inay dib u laabtaan laakiin falaadkan sideed iyo tobanka dib loogu celiyo waddanka ciraaq waxay ahaayeen boqol iyo saddex qof sababaha ay markaa ku doorteen inay ciraaq ugu noqdaan maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu badan oo ay sheegteen waxaa ka mid ah inaysan haysanin ama aysan helin soo dhoweyn fiican cimiladu aada u adag oo sida dadka ay ogyihiin waddanka finland wuxuu ka mid yahay wadamada aadka u qabo waxyaabaha ay rajaynayeenna maysan ka helin waxyaabaha kaloo dhaliilaha ay sheegteen dadka dib u laabtay waxaa ka mid ah in familadooda oo kale dowladda finland oo sheegtay in dadka familada aysan keenayn in aan familkooda loo keenayn oo kale shaqa la-aan waddanka ka jirto waxyaaba saasay kule eedeymaha ugu badan ay sheegteen intaas u ah haddii aad faahfaahin naga siisid ama aad sawir naga siisid cimilada dalkaasi finland oo la sheego inay tahay mid aada u qabow bal faahfaahin naga sii waddanka finland wuxuu ku yaalaa waqooyiga yurub waa wadamada ugu koreeyo wadan qabow ah aada u qabow cimilada marmar waxay gaartaa minus soddon magaalooyinka qaar oo waqooyiga finland ah waxay gaartaa ilaa iyo minus afartan marka qof ka yimid waddan kuleel waxay ku tahay inuu la qabsado wax aada u dhib badan markaas qabow zaa'ida waaye dadka inta badan markay soo galaan oo kale way ku adag tahay inay la qabsadaan inkastoo abaar marka la joogana dadka qaar ay u suurta gashay inay la qabsadaan sharciyada ay dalkaasi bixiyaan amaba dowladda finland sharciyada ay siiso ma miyay soo raajisaa oo dadku wakti badan miyay ku qaataa inay sharci helaan waxyaabaha ugu badan oo hadda dadka ay u laabanayaan ciraaqiyiinta waxaa ka mid aba sharciyadoo dhaqsi aan la siinin dadkaoo ku qaadato muddo sanad ilaa iyo laba sano ku dhawaad that's waa iyaga u go-aansadeenba inay intaas sharci sugaan saasayna u go-aansadeen inay waddankooda ku laabtaan inta badan saan ka warqabno waxaynu maqalnaa wararka sheegaya in dad ay soo tahriibeen oo ay badda soo maraan ama jidad kale ay soo maraan islamarkaana ay dad fara badan ku dhintaan si ay u gaarhaan yurub sidee bay u arkeen markaa dadka reer finland markii ay yidhahdeen ciraaqiyiintu waxaan ku noqonaynaa dalkaygii wallaahi waddanka finland saa warbaahinta caalamka ay ka warqabto waddanka wuxuu ahaa tirada ugu badan ee sanadkii lasoo dhaafay soo gala qaxooti because weligood maysan arkin qaxooti intaas la-eg soddon iyo laba kun iyo ka badan oo qaxootiyaa sanadkii la lasoo dhaafay soo gashay waddanka finland dadka finishka ahna waa dad aada u xerxeran aanan qaxootiga jecleen waxyaabaha ay warbaahintooda maalin waliba ay hadal hayaan waxaa ka mid ah qaxootiga marka inta badan finishka kole way ku riyaaqeen oo way soo dhaweynaan inay waddankooda ajnabiga ay iskaga baxaan waxyaabaha ay aada u xiiseynayan ay ahayd soomaalidu sidee ula qabsataa marka waa yahay qabowgaasi la sheegay inuu ka jiro finland iyo noloshaasi adag wallaahi dadka soomaaliyeed ma ahan sida ciraaqiyiintoo kale because dadka ciraaq waa dad waddankooda dhaqaale u filan haysto annaga waddankeena shan iyo labaatan sano dagaalaa ka jiro qofka asoo dhibaato badan soo maray haddana way ku adag tahay inuu qabowgi la qabsada laakiin haddana ma jirto doorasho kale dooro karo ama meel kale ugu laabto saas darteed marka annaga qasab ay nagu tahay inaan ku noolaano qabowga inta badan dadka soomaalidaana caasimada ay u badan yihiin caasimadana qabow badan kama jiro waxyaabaha qofka soomaaliga markuu soo galo dalka finland ee uu cusub yahay waxyaabaha lagula taliyo ee loo sheego maxaa u badan dadka soomaalida tiro ahaan ilaa iyo shan iyo toban kun way ka badan yihin waddankan ku nool community fiican aan leenahay soomaali ah qofka soomaaliga ah wuxuu dadka kale kaga duwan yahay dadka soomaalida aaday isku caawiyaan qofka markuu isdhiiboo kale waa la booqdaa adress waa la isku soo qaadayo oo kale qofka haddii uu qof famil ama asxaab oo kasoo horeeya qofka in waxaa waxaa lagu dhiirigeliyaa inuu wax barto intuusan sharciga helin oo kale waddanka finland waxa sharuudaha ay ogolyihin waxaa kamid a qofka wax uu baran karaa isagoona sharci weli helin marka inta badan dadka soomaalida waxaa lagu dhiirigeliyaa inuu luqada xooga saaro barto haddii aad luqada barti wadankana college waa la qabsan kartaa wadan cusub oo cimilo cusub leh oo rafaad ka jiro laakiin haddana waxaa kuu fududaanaysa markaa luqada aa fahamtid inaa wax walba ee ku hagaaga inkastoonan eh, sanadihii lasoo dhaafay qabow saa-ida uusan jirin sanadkan qabowga ugu badnaay oo waqti hore ugu dambeeyaa dhacay laakiin qofka inta badan waxaa la- lagala taliyaa inuu dhar fiican qaato oo kale dharka qabowga ay ka xirtaan dadka soomaalida markay cusub yihiin inta badan ayagaa iscaawiya nadiifa cali shidoor oo ah wariye ku sugan finland oo u waramaysay xuseen bare aadan xuseen aad baad umahadsantay saara haatanna anigii iyo adigii dhegeystayaashu aan ku wada nasanno heeskii dheh iyo codkii fanaan daa'uud xanfar yare
dhegaaga ku dhexeesayo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhahbay dhabarkaaga dhegaaga qudhuxsiisayo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhahbay dhabarkaaga ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya baldegayso gabkaaga waxaa caawaa ku dhacayaa ilgeedii ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay sahadhagaajinaya baldhigayso gabgaaga waxaa waa ku dhacayaa ilheedii badhalkaalay kaalay dheeleeda bu fiirso heedhe heedhe dhantadiyo sacabkeena dhabablaqan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheeray ilishaad wadaagtaane elihiiri dhabu fiirso hedhehedhe dhabu fiirso hedhehedhe dhantadiyo sacabkeeda dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda Ee, codka kugu dhiiray ilishaad wadaagtaane elihiiri dherarkayo jogaaga dhugsanaanta dalkaaga dayaigu mayarag daanadiga ku dhigo dhameys quruxay heeskaasi dheeh iyo daa'uud xanfar ayaan idinkaga sii tegi doonaa waa xuseen bare aadan iyo anigu asaare cabdi axmed oo idinle isma dhaafno dalkaaga dayaigu mayarag daanadiga ku dhigo dhameys quruxay dhigiyo waxaad raacday damanridadadaydoo dhan duxiyo naftaada hanagtay dibadada ka dhowduudu ku dhigan jacaylkaagii la heli dhigiyo waxaad raacday dhamanridadadaydoo dhan duxiyo naftaada hanatay dibadada ka dhowduudu ku dhigan jacaylkaagii
This program has come to you from the Voice of America, Washington.